magaalada kismaayo ee muddooyinka ama ka socdaan dhismaha wadooyinka laamiga ah iyo dayactiro ballaaran oo lagu sameynayo wadooyinka muhiim ku ah isu socodka gaadiidka iyo bilicda magaalada ayaa waxaa sidoo kale barbar socda duminta guryaha sida sharci darada ah looga dhisay wadooyinka magaalada kismaayo islamarkaana gudaha wadooyinka soo galay dowladda hoose ee kismaayo ayaa sheegtay in guryaha waayihii dambe laga dhisay goobaha sharci darada ah in ay burburin doonaan guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi farweyne ayaa sheegay in uu socon doono ololaha burburinta guryaha sharci darada ah ee goobaha danta guud ah laga dhisay magaaladan waxaanu ka rabnaa soomaaliya magaalada ugu quruxda badan waxaanu ka rabnaa mustaqbalka inay noqoto magaalo madaxii soomaaliya mustaqbalka inay noqotaan ka rabna taasoo diyaar ma tihin waynu aqbalaynaa inaynu guryaheenna waddada ku xirno waddooyinkaana samayno dhahno waddooyin baan samaynaynaa kuwii horena xidhan yihiin soo ceeb maaha intaad deganin allah idiin calf halla waa idiin ballan qaadaynaa qof la dulminayo guryuhu waa labo gurigii dowladdii hore meeshay joogtay joogtaay abaalmarin baan siinayna kii soo galay iyo kii la sinaayo aan soo gelina sinaan mayaan intii kanu soo galo kanoo gurigii soomaaliya dhisana jooga la dumin mayo taa aashu gashto dambiilaha soo galaan duminayna warkaas waa cadyaha soo maha ya noo kala bara hebel bay raacday hee kala bara ma shaqaynayso haddaad soo wada gashaanna waa laydinka wada dumin haddii midi soo galana kii soo galay xaggiisaa la aadaya warkaa wacadiya soo maa intuu soo galo dhibta hala qaybsado ma shaqaynayso adeer guriga qofkii gurigiisu joogay oo dawladdii uga dhacday ou joogaaye lama taabtaan wey kii soo galay baa laga duminaya haddaa laba soo wada gasheenna labadana waa laga duminaya warkaa waa ku celinaya soo maha waa cadiya soo maha haddaa asaga ka qabtaan adoo deganoo gurigaagii kuu yahay dawladdii soomaaliya kuu yahay oo ina qurac soo durkay oo lugaha la qaybso ma shaqaynayso mana jirto warkaas waa maqlaysaan soo maa saakana waa idiin sheegay waddaad degtay haddii aad degtay dee aday kuu taallaa inaad waddo degtay dawladduna waxaa laga rabaa inay waddada furto soo maha marka labada danood baa isdiidaysa midda marka dadkaanu fulinaynaa midda dadka shacabka ay leeyahay baanu fulinaynaa oo dantiina in waddada la furaayey ma dan anigu aan leeyahaybaa kan faraweyne ahaan mase waa da dana idinku leedihiin oo wada leenahayba maxay tahay waa dan aan wada leenahay soo maa waa dan guud soo ma dantaa guud baanu ka wada shaqaynaynaa waxaan rabnaa marka khiyaarey rag iyo dumar hadda dumarkaaba xoog badan oo lama dhaafi karo waxaan rabnaa marka hooyooyin iyo walaalayaal iyo dhalinyaro iyo odayaal inaynu magaalada maslaxadeeda ka wada shaqayno tartan baa lagu jiraa magaalooyinku waa tartamayaan haddii magaalo la qurxiyo dad badan baa idiin imaanaya dukaan qofkii dukaankaa laga gadanaya ninkii dhul haysta dhulkaa laga gadanaya hoteel ninkii haysta hoteelkaa loo laga karaysanayaa
ololaha burburinta ee maamulka kismaayo uu ka wado gudaha degmada kismaayo ayaa imaanaya xilli magaalada ay ka socdaan dib u dayactiro ballaaran oo lagu sameynayo goobaha danta guud